بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii sifatu salaati الnabiy sala allahu alayh waalihi wasalam min atakbiiri ila tasliimi kaanaka taraaha ee uu lahaa lisheekh alcalaama maxamed naasir iddiin alalbaniy raximah llahu tacaala waxaan soo gaarnay asalaatu fi nnicaali waalamru biha asalaatu fi nnicaali kabahii in lagu tukado kabaha ama dacaska in lagu tukado waalamru bihaa iyo arrintaas is amrid lays amray amarkan marka waa amar sunno ah weeyaan ee amar waajiba ma aha is-amridda la is-amray waa amar sunno ah ayb sida uu sheegi doono axaadiista uu tilmaami doono aan ku arki doono insha allahu tacaala waxa uu yidhi wakaana yaqifu xaafiyan axyaana wamuntacilan axyaana wakaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayh waalihi wasalama yaqifu inuu istaagaayo salaadda uu isu taagaayo mararka qaar xaafiyan isaga oo cagacad oo aan kaba wadanin axyaanan mararka qaar wa muntacilan isagoo kaba gashan axyaanan mararka qaar xadiidkaasna marka waxaa weriyey abuu daawuud iyo ibnu maajah ayaa weriyeen waana xadiid mutawaatir ah sida uu sheegay alimaam ataxaawi raximahu llahu tacaala ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa marna inuu ku tukan jiray kaba isagoo wato marna isagoo kaba la-aan ah inuu tukan jiray taas marka waxaad ka qaadanaysaa in amarka soo socdo oo nebiga uu amray in kabaha lagu tukado inuu amar sunno ah uu yahay waajib uunan ahayn taas ayaad ka qaadanaysaa wa abaaxa daalika liummatihi wa abaaxa nebigu wou ruqseeyo waa banneeyey daalika kaagaas oo in kabaha lagu tukado liummatihi ummaddiisa ayuu u banneeyey fa qaala waxa uu yidhi idaa sallaa axadukum midkiin haddii uu tukanaayo falyayacni uu rabo inuu tukado falyalbas ha labisto naclayhi labadiisa kobood ha gashto aw amase liyakhlachumaa ha iska siibo beyna rijlayhi labadiisa lugood hoostooda labadiisa lugood dhexdooda ha ku siibo ama kabihiisa ha labisto ha gashto ama intuu iska bixiya labadiisa lugood hoostooda ha dhigo walaa yu-dii bihimaa yownan ku dhibin hayrahu heyrkiis qof aan isaga ahayn yownan ku dhibin qof kale yousan ku dhibin marka kabihiisa yownan ku dhibin qof kale ayb xadiidkanna abuu daawuud iyo bazaar ayaa soo saareen xaakimna waa saxiix yeele dahabina waa ku waafaqay wa akada calayhim nebigu waa ku adkeeyey mar kalena asalaata tukasho fiihimaa lagu tukada labada kabood in lagu tukada wuu ku adkeeyey nebiga sal ly salam fa qaala waxa uu yidhi khaalifu lyahuuda yahuud khilaafa oo yacnii yahuud khilaafa ayuu yidhi nebiga sal ly salam see loo khilaafayaa fa innahum iyagu laa yusalluuna kuma tukadaan fii nicaalihim kabahooda kuma tukadaan walaa khifaafihim khufkoodana kuma tukadaan khufku waxaa weeya waa midka ama maqaarka ah ama waxaa noqon karaa xataa yacni sokisyada midna kuma tukadaan lugahooda qaawanay tukadaan marka saa darteed idinkana mararka qaar khilaafa oo kabihii inaad ku tukataan muujiya oo kabihii ku tukada oo khufafkiina ku tukada axaadiidtan marka sheekh oo isdaba dhigay waxaa laga qaadanayaa midna waa ficilkii nebiga sala allahu caleyh waali wasalam asagaa marna asagoo kaba waa ku tukaday marna kaba la-aan uu tukaday midna ummaddiisa waa u ruqseeyo ruqsow ahaa sababtoo ah waxa uu yidhi midkiin haddii uu rabo inuu tukado kabihiisa ha labisto ama ha iska dhaafo kabihiisa ha labisto ama ha iska siibo marka arrintaas marka waxaa weeyaan waa ikhtiyaar khiyaar marka khiyaarkuna waa ibaaxa ayuu tusaa banaanaansho haddana marka mar kalena nebiga caleyhi salaatu wasalaam arrintaas inay sunno tahay mararka qaar in loo baahan yahay uu muujiyayo waxa uu yidhi salluu fii nicaalikum kabihiina ku tukadayani khaalifu lyahuud fa inahum laa yusalluuna fii nicaalihim walaa khifaafihim kabihiina ku tukada xadiidka abuu daawuud saasuu dhahayaa yahuud kabahooda iyo qofkooda kuma tukadaan ee khilaafa marka mukhaalafada yahuudda la khilaafayo ama gaaladaba guud ahaan la khilaafaayo waa arin la jecel yahay waa shareecada lagu jecel yahay sunnanimadiisuna qur-aankuna uu caddeeyeyba uu yidhi yani waajibnimadiisa huma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri fatabichaa walaa tattabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun siduu ilaahi yidhi subxaana wa tacaala marka mukhaalafada yahuuddana hadda meeshaan aan joogno waxay kusoo xasilaysaa oo ay ku imaanaysaa in ayaga maadaama aynan kabaha ku tukanin annagii kabihiina loo ruqseeyey waxyaabaha marka annaga nala amra marka inaan kabihii ku tukanno si mukhaalafadii ay u muuqato waxyaabaha marka gaaladu ay sameeyaan ee lagu khilaafaa saddex nooca loo qeybiyaa sheikhulislaam ibnu teymiya sida uu ku sheegay kitaabkiisa iqtidaau siraad almustaqiim mukhaalafata asxaabi iljaxiim wax iyaga diintooda awal loogu jideeyey wax iyaga diintooda ugu bannaanaay ama lagu amrayba diintoodii oo annaga laakiin inaan khilaafna nala faray masaladan hadda aan haynaa ka mid ah yahuud inay marka kaba-la-aan ay tukato oo markay tukanayaan kabaha ay iska dhigaan diintooday iyada ka mid ahayd oo ayaga diintii la faray saasay ahaydba walidaalika ilaahay waa ka dhahaayo fakhlac naclayka inaka bilwaadi almuqadasi tuwaa nabiyullaahi muusaa kabahaaga siib inaka bilwaadi almuqadasi tuwaa marka diintooda waxaa ka mid ahayd meelaha salaadaha iyo lagu tukado ama meelaha muqadasaadka markay joogaan inay kabaha iska bixiyaan oo iska siidaan waxyaaba marka waxaa weeyaan waa wax diintoodii lagu faray annagana inaan khilaafna nala amrayba taas waa ku khilaafaynaa waxaa kaloo ka mid a noocyadaas sabtiga yowmu sabti inaynan shaqaysanin oo shaqada ka nastaan oo ay maalin ciida yacnii yaa lagu farad yeela iyaga nacam markii hore jimcadaa loo bandhigay iyagaa diiday sabtiyaa loo jideeyey markii dambe marka ilaahi subxaana wa tacaala waa ka yiri waa tii marka lagu ciqaabayba markay sabtiga ku xadgudbeen oo ay ugaarsiga ay sameeyeen marka innaga marka sabtiga inaan uga dayanna ma aha inaan ku khilaafna waa oo jimcadaan leenahay sabtigana marka walidaalika nabiga caleyhi isalaatu wasalaam sabtigoo kale in la soomo iyo waa tii uu reebay oo maalinta sabtiga keligeed soon lagu gaar yeelo maxaa yale waxay tusaysaa tacdiim maalintaa gaar ahaan loo weyneynayo waxyaabahaas marka waa qeybta koowaad waa qeybna waxaa weeyaan waa waxyaabo sharcigoodiiba ay uga bayreen waay oo ay waxyaabo sharcigoodii ay uga leexdeen waay sharcigoodii bay uga leexdeen ayagaa iska bilowday oo bidco ka dhigtay bidac ayaga ay jidaysteen waay taas marka inaan looga dayanaynin min baabi owlaa waay ti sharciga u ahayd baaba lagu khilaafay moogtaha ayb kuwaas marka waa badan yihiin waxyaabaha ay marka nasaaradu ay diintooda kusoo dareena ka mida yahuudda waxyaabaha ay la imaadeen oo kitaabkooda ugu qornayn oo dhan ayaa soo gelaya qaybtaas qeybta saddexaad waxaa weeyaan waxyaabo diinteennana annaga aan nalooga reebin si cad yacni nas ahaan aan nalooga reebin iyagiina aan la ogeyn inay diintoodii ahayd iyo inaynan ahayn taas iyadana marka waxaa weeyaan in yani yani waxaan ujeedaa in taasna taasna noocan dambey raacaysaayo waa inaan marka looga dayanin waa inaan looga dayanin ayb qaybtii marka dhexe qaybtii koowaad ay ahayd yacni waxyaabaha diintooda ayaga diintooda ku ahayd waxaa soo hartay marka qeyb kale cafwan qeybtaas kale waxa ay tahay waxyaabo cibaadaad ah oo iyaguna ay sameeyaan annagana nala amray sidee la yeelaa marka taasoo kale nusuusta marka la raacraaco kitaabka iyo sunnada waxaad arkaysaa qaabka waxyaabahaas loo samaynayo ayaa la kala bedelaa sifada sifadan ku khilaafaynaa taasoo kale waxaa kamid a maalan way soomaan ayaga annagana waa soomnaa maxaa lagu khilaafaa suxuurtao kale aan ku khilaafnay iyaga suxuurta waxaa weye ma suxuurtaan lidalika nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi faslu maa beyna siyaamina wa siyaami ahlilkitaabi aklatu saxar u yiri nabiga sal ly slam annaga iyo iyaga soonkooda soonkeenna waxaa u dhexeeya uu yidhi suxuurta cunideeda markaa suxuuranayna annaga annagoo iyaga ku khilaafayna soma kasin waxaa kaloo lagu khilaafay tacjiilu lfitri afurka in lasoo dedejiyo nabiga caleyh salatu slam wuxuu jideeyey idaa aqbala alleylu min haahunaa wa adbara annahaaru min haahunaa haddii bishu yani qoraxu ay dhacdo waa afuray afdara saa'im qofka soomani waa afuraya iyaga laakiin ma sameeyaanoo ilaa iyo waxay sugaan xidigaha ay soo baxaan markay xidigaha soo baxaan oo dhulka mugdi noqdo markaasay ayaga afuraan marka wixii ayagana loo jideeyey annagana naloo jideeyeyna habka ayaan ku khilaafayna habka asalka ma ahan habkan ku khilaafayna mar waxaad garanaya marka masaa-ishaas wax aada uga hadlo waana masaa'il aada muhiim u ah weeyaan runtii shareecada dhuuxeedana noqon karo sheikhulislaam ibnu teymiya raximahullah wuxuu uga hadlay kitaab aada u weyn oo layidhaha iqtidaau siraadi almustaqiim mukhaalafata asxaabi iljaxiim saddexdaas qayboodowna ukala qeybu kala qeybiye marka kabaha iyadana masaladan marka taasay la mid tahay walidaalika dadka qaarkood waxay ku leeyihiin kabihii in lagu tukaday diidayaan waxaa u daliilay ku dhahayaan fakhlac naclayka inaka bilwaadi lmuqadasi tuwaa waa waxaan hadda ka hadlayna waa nacam maqsadkii shareecadiiba maba fahminba ayagii shareecadoodii wax loogu jideeyo soo deliishana axaadiistii nabigana axaadiistii nabigana caleyhi salaatu wasalaam waa tanaaba uma jeedid marka wuxuu yidhi marka wuxuu yidhi khaalifu lyahuuda yahuudda khilaafa fa inahum iyagu laa yusalluuna fii nicaalihim kabahooda kuma tukadaan walaa khifaafihim khufafyaalkoodana kuma tukadaan wa kaana rubamaa nazacahumaa min qadamayhi wa huwa fi salaah wa kaana wuxuu ahaa nabiga sala allahu aleyh waali wasalama rubamaa waxaa la arkay nasacahumaa inuu siibo labadiisa kabood min qadamayhi cagihiisa inuu ka bixiyo lugihiisa inuu ka siibo ee uu ka bixiyo ayaa dhacaysay wa huwa fi salaati isagoo salaada ku jiro mararka qaarna isagoo salaadii ku jiro ayuu kabaha iska siibayey uma markaa dabadeed istamara waa sii wadanayey fii salaatihi salaadiisuu sii wadanayay marka kamaa qaala abuu saciidin alkhudriyi sida abuu saciidin alkhudri uu yidhi sallaa binaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama nabiga ayaa nebiga ayaa na tujiyey daata yowmin maalin falamaa kaana fii bacdi salaatihi salaadihiisa salaadiisii qeyb ka mida markuu ahaa falamaa goortii kaana uu ahaaday fii bacdi salaatihi salaadiisa qeyb ka mida khalacan calayhi labadiisa kabood ayuu siibay fawadacahumaa can yasaarihi bidixdiisa ayuu dhigay falamaa ra'a annaasu dadkii markay arkeen daalika kaas ficilkaas oo nebigu uu sameeyey sala allahu caleyh ali wasalam khalacuu nicaalahum kabahoodii bay siibeen iyagana falamaa qadaa salaatahu salaadiisii markuu dhammeeyey qaala waxa uu yidhi maa baalukum war xaalkiinna waa maxay sha'niyiinnu waa maxay alqaytum aad u tuurteen nicaalakum kabihiinna idinka kabihiinna maxaa u tuurteenoo u rideen buu yidhi qaaluu waxay dhaheen ra'aynaaka waan ku aragnay alqayta naclayka labadaada kobood inaad tuurtay fa alqaynaa nicaalanaa annagana kabaheennii waan ridnayo waa iska bixinay marka ficilka nebiga ayaga ku dayanayan sala allahu aleyh wali wsalam sababtoo ah in loo waxyooday iyo ma oga ayaga in loo waxyoodaa dhici karto oo markaa xukunkii saasay nebiga uga dayanayan sala allahu aleyh wali wasalam fa qaala markaa nebiga caleyhi salaatu salaam wuxuu yidhi ina jibriila jibriil ataanii waa ii yimid fa akhbaranii wuxuu ii sheegay ana fiihaa qadaran kabaha inay najaas ku taallay ana fiihaa kabaha dhexdooda qadaran yani wasaq ama najaas inay ku taallay aw amase qaala waxa uu yidhi adan yani wax xun inay kabihii ay ku yaaleen wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxay ahayd khabathan wasaq yani najaas fa alqaytuhumaa waan tuuray markiiba waa iska riday fa idaa jaaa axadukum midkiin haddii uu yimaado ila almasjidi masaajidka uu yimaado oo masaajidka uu imaanayo falyandur ha eego fii naclayhi labadiisa kabood fa in ra'aa haddii uu arko fiihaa qadaran nijaas hadduu ku arko ow qaala adan buu yidhiye wa fi riwaayati alukhraana khabathan najaas buu dhahay isku macno waa isku dhowyihiin xagga macnaha falyamsaxhumaa ha masaxo ha ku tirtin dhulka ayuuna ku masaxaya marka falyamsaxhumaa ha masaxo ha tirtiro oo dhulka ha ku tirtiro kabtiibuu dhulka ku tirtiraya hadduu wax ku arko kabta marka waxaa daahirinaayo iyada dhulka unbaa lagu rugaya dhulkaa lagu tirtiraya saasay daahir ku noqonaysaa biyo iyo in lagu dhaqo uma baahna waliyusalli ha ku tukado fiihimaa labadiisa kabood ha ku tukado xadiidkan marka in kabihii lagu tukan karana waa tilmaama laakiin najaas in laga ilaaliyo in marka intaan lagu tukanin kahor in layska fiiriyo haddayna wax ku yaalaan wasaq ama najaas markaa layska tirtiro dabadeed salaada marka sidaa loogu tukado waswaas marka maba loo baahna intaan uu nebigu uu kuu sheegay haddaad samayso khalaas intaa adigu waxaa weeyaan waa wixii waajibkaagi ahaa waa gudatay wixii intaan ka dambeeya shaki tiro badan iyo yacnii maba loogu talagelinba ummaddan dahaarada baabkeedana waxaa weeyaan yahuuddana waa ku ad adag yihiin waa ku tashadudaan nasaaradana waa ku tasaahulaan diinta islaamkana waa wasad waa nacam shaki badanna male iyo waswaas tiro badan tasaahulna ma jira nacam oo ninkii marka tasaahul dahaarada ku sameeyo shaabaha nasaaraa nasaaro ayuu shabahay ninkii tashadud badan ku sameeya iyo tanaducna yahuudow shabahay sida sheikhulislaam ibnu teymiya kitaabkiisa la yidhi alqawaacid alnuuraaniya oo ku sheego nacam dadku waana noocaas un labadaas nooc unbay dadkuna ay iska yihiinba nacam ilaa dad ilaahay u naxariisto un maahan nacam marka waswaaska tirada badanoo qofka waxaa najaas maa ku gaartay iyo halkaan najaas maa taallay iyo dhulku asal wuxuu ku yahay daahir meeshii qallalanoo dhulka ka midoo najaas aadan ku ogeyn salaadda waa ku tukan kartaa haddaa laakiin tira may maku tukanayo aniga ilaa ilaa masaajid inaan gaaro waa salaadii aygaga tegayso hadday kaaga tagto dembiilaad noqonaysaa nacam midda kale nebiga aaway waxa uu yidhi jucilat liya alardu kulluhaa masjidan dhulkao dhan masaajidaa layga dhigay buuri meelaha layska ilaalina waa qubuurta iyo musqulaha iyo unbaan salaada lagu tukanayn laakiin asalka dhulka intiisa badan waa daahir salaadiina lagu tukado laguna dahaaro qaato nacam haddii biyo la waayo waxaa marka xadiidka sidoo kale marka uu tusayaa xadiidkan abu daawuud ibnu khuseyme ayaa wariyeen xaakimna waa wariyey waa saxiix yeele dahabina waa ku waafaqay nawowina xadiidka uu saxiix yeele alimaamu nawowi raximahullah ayb marka xadiidkan wuxuu tusayaa isagana nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa loo sheegay isaga marka haddii waxaa laga qaadanayaa haddii adiga adoon ogeyn salaada aad dahaaro salaadii haddaad matalan dahaaro aad ku gasho najaasa adiga kugu soo darisay najaasaa kugu timid amase waxaad xasuusatay in yacnii cimaamadaadoo kale ay najaas ahayd aa xasuusatay waana wadataa waxaad samaynaysaa cimaamad unbaad iska dhigaysaa iska tuuraysaa cimaamaddii salaadaadina sideeda unbaad u wadaysaa iyadoo xadiidkan laga duulayo macnaha marka xadiidkan ayaa daliil laga dhiganaa nacam maxaa yeele nabiga sala allahu aleyh waali wasalam kabihiisa markii loo sheegay sidiis unba u tuuray salaaddii ma soo bilaabin waana mabaaxif culammadu aada uga hadhadlaan laakiin sidaa nebiga unbaan uga tegaynauga gaabsanan wa kaana idaa nazacahumaa waxaa kaloo laga qaadana saxaabada say ugu dadaali jireen kudayashada nebiga sala allahu aleyh waali wasalama oo markay kabihiis ou tuuray horey ka tuureen ayagana nacam marka waa kudayashada saxda ee la rabo saas waa nacam wixii marka ayaga inay ku daydaan aynan ahayn asaa u sheegaya nebiga sal ll salam kabacdi wa kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu aleyh waali wasalam idaa nasacahumaa hadduu iska siiiba labada kabood wadacahumaa wuxuu dhigaaye can yasaarihi bidixdiisu dhigaaye wa kaana nebigu wuxuu ahaa idaa wadacahumaa hadduu siibayo kabaha idaa nasacahumaa haddii uu siibayo kabihiisa wadacahumaa wuxuu dhigaaye can yasaarihi bidixdiisa wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray isagu imaam buu ahaa nebiga sal l slam maogtahay imaam buu ahaa kabaha marka uu siibaayo bidixdiisuu dhigan jiray bidixdiisa lugta bidix hoosteedu dhigi jiray isagu imaam buu ahaa laakiin haddaa adiga ma'muum baa tahay maalan imaam ma tihid dad baa la tukanaya muslimiina see u dhigay kabahaaga marka hadduu kuu sheegaa wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanaayo falaa yadacna caleyhi labadiisa kabood yownan dhigin can yamiinihi midigtiisa yownan dhigin horta midigta waa la reebay walaa can yasaarihi bidixdiisana yaanu dhigin fatakuuna markaas ay noqoto hadduu bidixdiisa dhigo can yamiini hayrihi heyrkiis midigtiisa markaa ay noqoto haddaad bidixdaada dhigto ninna oo bidixdii kaa jiray ninkaas midigtiisaad kabta u dhigtay maogtahay ilaa anlaa yakuuna inuunan ahaanaynin ma ahane can yasaarihi bidixdiisa axadun qof inuusan ahaanaynin ma ahane haddii yacni kaligaa tukanay maalan amase imaam baa tahay bidixdaada qof jooga ma laha waa dhiga kartaa markaas waliyadachamaa ha dhigo beyna rijlayhi haddii marka bidixda laakiin qof kaa jiro midigtiina aan lagu ogolayn inaad dhigato bidixdiina aaday dhigi karinoo qof kale midigtiisa ay noqonayso intee dhigaysaana waliyadachumaa ha dhigo beyna rijlayhi labadiisa lugood hoostooda ha dhigo labada lug hoostooda dhigana marka sunnada marka kabaha iyo waxa ku tacalluqa intaasuu sheekh ugaga hadla marka aaday waxay u tahay waa sunan fara badan buu kaga hadlay marka meeshaas alsalaatu cala almimbari alsalaatu salaada cala almimbari lagu tukada mimbarka korkiisa mimbarka korkiisa in lagu tukado yacni waxuu ka wadaa salaad mimbarka korkiisa waa lagu tuka karaa nacam nebiga caleyhi salaatu wasalaam mimbarka korkiisa hal maruu ku tukaday wuxuu sababta ugu tukadayna waxay ahayd in la arkuu rabi oo dadka uu salaada baro mar uu dadka salaada baraayey ayuu mimbarka u koray sababtoo a mimbarku meel koro waayo dadku waa u jeedi karaan sababtaasuu ugu talagalay wa sallaa sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu waa tukaday maratan mar cala almimbari mimbarka korkiisuu ku tukaday waa mar marka soo jeedid hal mar wa fii riwaayatin riwaayana annahu duu halaati darajaatin annahu mimbarka nebiga sala allahu caleyh waali wasalama duu halaati darajaatin saddex jaranjaro saddex darajadood ayuu u saaxiib ahaa oo yacnii saddex darajo ayuu lahaa saddex jaranjaro marka mimbarka sunnadiisu saas waay mimbarka yacni inuu saddex darajo u lahaado wixii ka badan saddex darajo darajaad tiro badan ama yacni isaga dhan laga dhiga yacni inta dhirirka laga badiyo oo qofka hoos jooga oo maanta dhan kor un u fiirinayo qofkii sunno ma aha saas nacam waxaa weeyaan manaabirta qaarkoodna waddamada islaamka waxaa arkaysaa safka koowaadowba goynaaba mimbarkii mimbarka inta la weyneeyo ayuu safkii koowaadow kala jarayaa nacam oo qaybna xagga uga tukanaya qayb kalena xaggaas isaga mimbarkiina inuu dhexda uga jira arkay safka koowaaduu soo gelaa mimbarka marka taas waa waa waa waamaaha sunno ma ahan taas ayb taa iyada marka waxaa weeyaan sunno ma aha ayb wuxuu yidhi marka wa fii riwaayatin riwaayana anahu mimbarku duu halaati darajaatin saddex jaranjaro ayuu u saaxiib ahaa faqaama caleyhi nebiga waa ku istaagay korkiisuu istaagay fakabara allaahu akbar buu yidhi wa kabara annaasu dadkiina way takbiirsadeen ayaguna allah akbar bay dheheen waraa'ahu nebiga gadaashiisa wa huwa cala almimbari nebigo mimbarka saaran sala allahu aleyh ali wasalam uma rakaca wuu rukuucay wa huwa calayhi wahuwa isaga oo calayhi mimbarka korkiisa saaran uma rafaca waa soo kor noqday madaxiisu kor u soo qaaday marka madaxiibuu kor usoo qaaday samica allahu liman xamida buu yidhi sujuuddii marka mimbarka laguma sujuudi kara maogtaha saas u kala dheeryaha mota fanazala waa soo degdegay alqahqaraa dibdib dibdib ayuu usoo degay fanazala wuu soo daadegay alqahqaraa dibdib ayuu usoo degay xataa sajada ilaa uu ka sujuuday fii asli lmimbari mimbarka salkiisa ilaa uu kaga sujuuday fii asli lmimbari mimbarka salkiisa waxaa laga wadaa meesha mimbarku dhulka uu ka qabanayo mimbarku meesha dhulka ka qabanayo ku sujuuday dhulkiibuu ku sujuuday mimbarkiina yani waa madaxiisuu saaran yahay uma caada waa laabtay meeshiisii hore u laabtay fasanaca fiihaa fasanaca wuu sameeyey fiihaa kaas dhexdiisa kamaa yani kamaa sanaca sidau yaala fi rakcati luulaa fasanaca fiihaa ragcadii labaaduu ku sameeyey waay yani mimbarka korkiisa kamaa sanaca sida uu yeelay oo ugu sameeyey fi rakcati luulaa ragcadii koowaad xataa faraqa ilaa uu ka dhameeyey min aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeeda uma aqbala waa soo jeestay cala nnaasi dadkuu ku soo jeestay marka salaaddii markuu dhameeyey faqaala waxauu yidhi yaa ayuha nnaas dadow innii anigu sanactu haadaa kan baan sameeyey lita'tamuu bii si aad iigu dayataan walitacalamuu iyo si aad u barataan salaatii salaadeysa u ogaataan oo u barataan yaan sidaas u yeelay halkaas marka waxaa laga qaadanayaa in nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu aada ugu dadaali jiray uu aada ugu dadaali jiray salaadda dadbarista salaadda inuu aada ugu dadaali jiray taasaa laga qaadanaya inuu aada ugu dadaali jiray barista salaadda dadka uu baraayo isagaana yiri de salluu kamaa ra'aytumuunii usallii tukada saa aragteen inaan u tukanayo marka dadka nebiga qowl ahaanna waa u baray ficil ahaanna waa u baray ilaa culammada qaarkoodba ay dhaheen axaadiidta nebiga sala allahu caleyh waali wasalama waxay ugu badan tahay salaadda iyo jihaadka salaadda iyo jihaadka wax ka axaadiis badan ma leh sababtoo ah jihaadkana waa noloshiisii intii ugu badnaydoo ku jiray marka intaas marka uu socdo wax unbaa laga soo guurina nebiga sala allahu caleyh waali wasalam salaadana da maalin kastoo tukanaya nacam iyo goob walbou ku tukanaya marka yacni labadaas shaciiro labadaas yacni astaan ee astaamaha islaamka ka mida aad iyo aad ayaa sunnadooda loo soo guuriyay laakiin maca alasaf iyadoo saa loogu dadaalay haddana waxaad arkaysaa yacni dadku say ahayd uguma dadaalayaan siday ahaydna mudnaantii ay lahaydna salaaddii ma siinayaan waxaana ka mid a dadaalka lagu dadaalay sheekha laftirkiisa kitaabkan yacni inta kutub oo u laabtay iyo sida uu wax uga soo guuriyey iyo haddana sida uu usoo gaabiyey iyadoo laftirkeeda shaqo aad iyo aada u tiro badan ancam oon la dhamay karin maxaa yeele kitaabada oo u laabtay keliya tiradiibay ka bateen haddaad saxiixulbukhaariga soo qaadatana kitaabu salaad meeqa mujallad waa fatxulbaariga waxaa weya kan koowaad iyo kan labaad iyo kan saddexaad qeyb ka mida salaada axaadiidteedu ma yara iska ogaada nacam iyadoo weliba bukhaari axaadiidta salaada oo dhanna ma wada ma wada sheegin qaar waxaa jira muslim ku jirto kuwa abu daawuud iyo werina keligiis marka axaadiidta salaada aad bay u badan tahay nebigana dadka saasoo u baray asxaabtiisuna dadka saasay u bari jireenoo waxay dhihi jireen kaaley aan idiin weyse qaadano kaaley aan idiin tukado markaasay tukanayaan waa la arkaa marka waa laga baranaa sida abu xumeyd asaacidi saxaabiga la yiraahdo ou yeelayba ayb xadiidka marka bukhaari muslim baa wariyeen midkaan hadda ugu dambeeyey aan akrinaynay assutratu wa wujuubuhaa sutrada iyo waajibnimadeeda sutra waxaa la yidhaahdaa qofka markuu tukanayo inuu hortiisa wax dhigo shay inuu hortiisa ku mudo ama uu dhigo ee uu markaa u tukado xaggeeda sababtuna waxa ay tahay xigmada sutrada loo jideeyey khushuuca ayay ayay yacni ayayayay dhisaysaa ama khushuuc ay yacni kaamil yeelaysaa sababtoo haddaadan sutro dhiganin maanta dhan hortaada waa la marmaraa marka qofka adiga agtaada saa u maraayana dabcan waxaa weeyaan indhahaag waa soo jiidana marka sutradii qofku waxaa weyan meesha sujuuddou dhigaa agteeduu dhigayaa awalna qofka salaada tukanayaba waxaa la yidhi meesha sujuudda ha fiiriyo marka indhahaagiiba marka sutradii iyo iyo meeshii sujuudda unbay ku noqonayaan marka sutradu halka uga hadla sheekhu marka xukunkeedana waa caddeeyey wuxuu yidhi wa wujuubuhaa sutradu inay waajib tahay ayuu ku tegey culammada qaarkoodna saasay ku tageen nusuusta uu keeni doonana waxay tusaysaa sutradu inay waajib tahay shardi maahan salaadda ma ansaxaysa ma la dhahayo sutrala-aan salaad waa kaa ansaxaysaa laakiin yani waxaa weeyaan inaa ku dambaawdaa laga yaabaa waajib iyo shardi waa kala labo waajib iyo shardi waa kala duwan yihiin shaygan waajibkaa salaada dhexdeeda inuu wax yacni waajib rukni ah inuu yahay inuuna waajib rukni ah ahaynaa dhici ayay kala noqon karaan wuxuu yidhi marka wakaana sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaqifu inuu istaagayo qariiban meel dhow min asutrati sutrada u dhow ayuu istaagaya hadaa sutra dhigato inaa u dhowaato fa kaana beynahu wa beyna aljidaari fa kaana waxau ahaa beynahu isaga iyo bayna aljidaari iyo gidaarka sutrada uu ka dhiganayo waxaa u dhexeeya halaathatu adrucin saddex dhudhun saddex dhudhun ayaa udhexaysa dhudhunku marka waa kaas ilaa xusulka waa saddex dhudhun ayaa u dhexaysay buu yiri yacni meesha uu istaagayo waa ilaa ay sutrada meeshay taal saddex dhudhun ayaa u dhexaysay wa beyna mawdici sujuudihi meesha uu ku sujuudaayo iyo waljidaari iyo gidaarkana yacni meesha uu madax dhulka dhigayo iyo sutradiisana mamaru shaatin baa u dhexaysay ri inta ay ka marto meel yacni ri ay mari karto ayaa u dhexaysay yacni aada uu isugu dhowaawa sooma garan meeshuu istaagayo iyo sutrada iyo sutradiisa saddex dhudhun ayaa u dhexayso madaxa meesha uu dhigaayo iyo sutradana waxaa u dhexaysa inta neef ariya meel uu mari karo yani neef ariya meesha uu maraa meel yar waay wax yar waay dabcan mugda wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray nabiga sala allahu alayhi waaalihi wasalama idaa sallaa axadukum midkiin haddii uu u tukanaayo ilaa sutratin sutra haddii wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray laa tusalli ha tukanin ilaa ilaa sutratin sutra inaa u tukanaysa maahani waa inay waajibtaha marka fid uma jeedid laa tusalli ha tukanin ilaa ilaa sutratin sutra xaggeed inaa u tukanaysa mooyaane walaa tadac ha ka tegin axaddan qof qofkaas oo yamuru maraayo beyna yadayka hortaada qof hortaada maraayana ha ka tegin yacnii adiga iyo sutrada inta idiin dhexayso adii sutrada dhexdiinna qof maraaya ha ka tegin fa in abaa hadduu diido qofkaasi faltuqaatilhu la dagaalan fa inna macahu waxaa la socdo alqariina ayaa la socdo shaydaankii isaga la lamaansanaa ilaa qof walba shaydaan baa la lamaansan maogtaha shaydaankii la lamaansanaaybaa wado oo dabada ka wada marka iska celi marka nacam faltuqaatilhu marka abuu saciidin alkhudri ficilkiisaa lagu macnaynaa oo abi saciidin alkhudri radia allaahu canhu ayaa isaga oo maalin ku tukanayo masjid ku tukanayo ayaa waxaa soo maray wiil yaroo wiil yar oo shaab ah ayaa soo maray oo qoladii markaas madaxda ahayd oon adiga ay wax u ahaayeen markuu saa u soo maray ayaa ayuu iska celiyey haddana markuu intuu meel daydayday ayuu waayey meelou mara markaas haddana kusoo laabtay gacantiibuu xoog u riixay marka si xooggan markii hore ka xooggan buu u riixay haddana mar saddexaad uu isku dayay si ka xooggan oo iskaga riixay qitaalka marka dagaalka laguu sheegay inaa xoog isaga riixdayb hadduu marka adiga riixidaas xooga badan ay wax ku gaaraan waxba korkaaga ma aha xadiidkanbaa ku camal fashay imaamu shaaficina macna noocaas oo kale ayuu sheegay wayaquulu wuxuu dhihi jiray idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo ilaa sutratin sutra oo u tukanaayo falyadnu minhaa ha u dhowaado sutrada ha u dhowaado laa yaqdacu shaydaanu shaydaanku ma goynaayo yani yuusan ka goynin waay laa yaqdacu shaydaanu shaydaanka ma jaraayo ma goynayo caleyhi isaga salaatahu salaadiisa ka goyn maayo shaydaanka qofkan salaadiisa ma goynayo markaas goyntan hadda yacni waxaa weeyaan inuu shaki ku keeno ama waswaas ama khushuuciisii uu ka baabi'iyo ama salaadiiba ay ka burtogaanila eyga madow iyo kale waxaa weyaan salaada waa goynaa ma ogta salaadda waa goynaana macnaheeda sida culamada qaar ay leeyihin waa burey waayo salaaddii waa lasoo celinana ayb marka wuxuu yidhi laa yaqdacu shaydaanu shaydaanka yuusa ka goynin kama jaraayo caleyhi salaatahu salaadiisa ka goyn maayo abu daawud iyo bazaar baa weriyeen xaakimna waa soo saaray nawowina dahabi iyo nawowina way saxiix yeeleen wa kaana axyaanan kolalka qaarna yataxaraa oo uu ku dadaalaya nabiga sala allahu aleyh waali wasalam asalaata salaada cinda alistuwaanati cinda alistuwaanati tiirka masaajidka yani tiirka masjidka yani saqafka celinayo tiirkaas ayuu salaada agtiisa ayuu kula dadaali jiray inuu ku tukado allatii taas oo fii masjidihi masaajidkiisa ku taalay masaajidka nebiga tiirow lahaa tiir tiirkaas ayuu nebiga salaada la raadsan jiray yani markuu keligiis tukanayo tiirka ayuu aadi jiray sutrow ka dhigi jiray macnaha saas ayb asxaabu rasuulillahi riwaayaadka axaadiid kalena waxay tilmaamayaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka yani maqribka la adimo oo kale inta aan la tukanin waxay u degdegi jireen anas wuxuu leey waxaan u degdegi jirnay tiirarka iyo sutran iyo derbiga iyo ayaan u degdegi jirnay waan ku tukan jirnay marka asxaabtiina saasay ku tarbiyeysnaayeen inay sutra samaystaan markay tukanayeen marka sunna dadku iska fududaysta wa sunnadan maxaa ka macno ahay dadka ay kuleeyihiin waa iska fududaysteen ayb marka yataxara salaata ayuu ku dadaalaya salaad cinda alistiwaanati istiwaanadana walidaalika cumar bn khadaab radia allahu canhu waxaa la weriyey inuu dhihi jiray sida bukhaariba uu werinayo dadka sheekeysanayo ee masaajidka fadhiyo waxaa uga xaqnimo badan uu dhihi jiray tiirarka kuwa tukanayo oo ninka tukanayo waxbuu ku qabsanayo sida tiirka u tukanaa mogta kuwa markaa dad aday sheekaysanayan iga wareeg haddii lagu yiraa xagga isaga sheekaysta salaada ku tukanaa waa inaa uga wareegtiday noqonsaasa marka xadiidkan marka isagana marka waa sutrada marka in lagu dadaalo istiwaanada nabiga uu kula dadaali jiray sala allahu aleyh wali wasalam haddaad laakiin adiga imaam leedahay oo aa salaaddii faradka oo kale ad tukanaya imaamkaaga sutradiisa adi sutra ku ah sutratulimaam ayaa ma'muumkana sutro adna inaad mid kala dhigata ma ahan waa layska dhex mari karaa sufuufta dhexdeeda marka wa kaana nebigu wuxuu ahaa idaa sallaa hadduu tukanaayo fii fadaain meel banaan fii fadaa meel bannaan hadduu ku tukanaayo leysa fiihina meeshaa dhexdeedana aanu ahayn shay-un wax yasturu bihi isaga asturo wax yacnii asturo oo sutro u ka dhigtana meesha aanay oolin meel iska bannaan oo cidlo ou rabaa inuu ku tukado derbi male wax male sidee yeelaa kharaza nebigu wuxuu tallaali jiray kharaza wuxuu mudi jiray kharaza wuxuu mudi jiray oo tallaali jiray beyna yadayhi isaga hortiisa xirbatan waran waran ayuu markaa dhulka ku mudi jiray warankaasuu sutro ka dhigan jiray marka fa sallaa ilayhaa waa u tukanaya nebiga sala allahu aleyh waali wasalama waannaasu dadkuna waraa'ahu gadaashiisa ay yihiin dadkana gadaashiisa isagana marka sutradaa ayuu u tukanaya bukhaari muslim baa soo saareen iyo ibnu maajah wa axyaanan kolalka qaarna kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu aleyh waali wasalama yucaridu raaxilatahu raaxiladiisa ama gaadiidkiisa hashiisii ayuu isku gudbinayey oo yani hortiisa ayuu saa ugu gudbinaya ayb wa kaana axyaanan kolalka qaarna kaana yucaridu raaxilatahu raaxiladiisa ama gaadiidkiisa ayuu isu ayuu hortiisa ku gudbinayey fa yusallii ilayhaa iyada ayuu u tukanayo markaa iyada ayuu u tukanayo ayb marka yucaridu marka laleey e yajcaluhaa caradan waay wuxuu ka dhigaya marka sidii hadaf oo kale sidii shay yani yani taarged oo kale u ka dhigaya shay la taarged garaynayo o kale ayuu ka dhigaya marka yani waa waa hortiisuu ku gudbinaya fa yusallii ilayhaa markaas u tukanaya halkaa marka waxaa laga qaadanaya marka haddaad xataa xoolo neef xoolaa intaad hortaada intaad fariisisid hortaada waa u tukan kartaa xaggiisa oo raaxiladiisa waa gaadiidka oo wata gaadiidka nebiga oo wata waa hashiisi wa haadaa kanna wuxuu yidhi marka mas'ale kale marka sheekhu wuxuu ku tusaa marka wuxuu kugu baraarujinaa dee waa geela meelaha ou farfariisto geela meelaha ou farfariisto xerada geela salaad inaan lagu tukanin baa soo aroortay nacam tan maxay tahay marka haddaad tiraaba wuxuu ku leeyahay arrintan iyo arrintaas isla mid ma ahano nebiga hashaan waa hal xabo isaga oo wato waay hortiisau ku gudbiyey ee maaha meeshaas meel geel iska farfariista ma aha xero geel ma aha yani saas xerada geela marka laguma tukan karo laakiin hal geelo adiga aada wadato sutra waa ka dhigan kartaa wuxuu yidhi marka wahaadaa kanna khilaafu salaati waxay ka gedisan tahay buu yidhi oy ka duwan tahay salaad lagu tukado fii acdaani l ibili geela meelaha uu farfariisto xeryaha geela fa inahu isagu marka nebiga sala allahu caleyh ali wasalama nahaa canhaa waa reebay arrintaa iyadaa nebiga caleyhi salatu salaam waa reebay in lagu tukado xerada geela sababtoo ah ibqaa'an lianfusihim dadka naftooda ayuu u turaa sababtoo geela waa iska didaya waa didmo badan yahay waxaa laga yaabaa marka inuu aada ugu dakeeya laga yaabaa qofkii naftiisii baalis ay gasho wa axyaanan mararka qaarna kaana nebigu wuxuu ahaa ya'khudu inuu qaadanayo alraxla ayuu qaadanayey ayuu qaadayey raxliga raxliga waxaa weeyaan shayga la kor saaro hasha geela nacam ee qoriga saa isu dhaafsan ayb raxliga ayuu qaadayey fa yacdiluhu markaasoo hortiisa ayuu dhigaya marka nacam qotaminaya fa yusallii ilaa aakhiratihi meeshiisa dambe u tukanaya marka fa yusallii wuu tukanaya ilaa aakhiratihi meeshiisa dambe nacam raxliga kalahaas geela meeshooda dambe ayuu marka u tukanaya wa kaana yaquulu taa marka waxaa weriyey muslim iyo ibnu khuseyma wa kaana yaquulu wuxuu dhahayay idaa wadaca axadukum midkiin hadduu dhigo beyna yaday hortiisa mithla mu'khirati araxli raxliga geela meeshiisa dambe wax la eg raxliga geela meeshiisa dambe qiyaas ahaan waxaa lagu qiyaasay hal dhudhun saddex meelood oo laba meel yacni two set saddex meelood laba meel wax la eg marka dhudhunkaas saddex meel marka loo qaybiya labadiisa meel haddii aa marka adiga surtid aad yani shayga ugu yaroo sutro laga dhigan karo kaas waay shayga ugu yaroo sutro laga dhigan karo saddex meelood dhudhunkaaga saddexdiisa meelood laba meel wax la eg waay wixii ka yar sutro ma noqon kara qalinkaasood meel dhigta iyo xariiq dhulka xariiqda iyo sutro ma noqonayo kuwaas eg lidaalika xadiidka oo khadka ama xariiqa sheegayo idiraaba ku jiro waa daciiffalyusali hadduu markasta hortiisa uu sidaa yeelo falyusalli ha tukado ha u tukado walaa yubaaliyaan u aaba yeelin uusan danka gelin man mara qofkii maraayo waraaa daalika meeshaa daba gadaasheeda waraaa daalika yani sutradaas gadaasheeda sutradiisa gadaasheeda qofka maraayo waxba yuusan danka gelin faraha ka qaado laakiin isagii sutrada inta u dhexayso qofkii soo maro waa inuu iska celiyaa wasallaa nebiga waa tukaday maratan mar ilaa shajaratin geed buu u tukaday xaggeeda geeduu sutra ka dhigta marna kana nasaa-i baa weriyey iyo imaam axmed bisanadin saxiix wa kaana axyaanan mararka qaar nebigu wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo ila sariiri sariirta xaggeeda u tukanayo sutra ka dhiganayo wa caa-ishatu caa-ishana radiallaahu canha mudajicatun midii jiifto ay tahay caleyhi sariirta korkeeda ay jiifto taxta qadiifatihaa go-eeda hoostiisa ay ku jiifto taxta qadiifatihaa go-eeda hoost hoosta iyadoo kaga jirta dadna marka bukhaari iyo muslim baa soo saareen taana marka waa laga dhigan kara waxaaso dhan sutre marka way noqdaan wa kaana sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu wuxuu ahaa laa yadacu inuusan ka tegaynin shay-an wax yamuru maraayo beynahu isaga iyo beyna sutrati sutrada inta udhexayso wax isaga iyo sutrada inta u dhexayso axad maraayo ee uu nebiga dayn jira ma jirin waa iska celin jira faqad kaana nebigu wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo isagoo tukanayo id jaaad waxaa u timid id jaaad shaatun ribaa timid tascaa rooreyso ordeysaa timid beyna yadeeye hortiisa ku ordeyso fa saacaahaa nebiga waa la ortamay waa la tartamay derbiga sutradiiba uga iyo derbigiiba derbigaa sutra u ahaaye derbigiibuu marka gidaarkiibuu uga ayuu kula tartamay inays uga hormarin fa saacaahaa waa kula tartamay xataa alzaqa ilaa uu ku dhejiyey badnahu calooshiisa bilxaa'idi derbiga ilaa uu caloosha ka saaray derbigii sutrada ahaa ayuu calooshiisa saaray wa marad waxay martay marka way martay min waraa'ihi gadaashiisay martay isaga halkaa marka waxaa laga qaadanayaa haddii baa la yiri xayawaankii qaarkiis haddii xayawaan aan waxba ogeyn markuu kusoo maraayo dhab layska siinayo layska celinayo bani aadanka ka owleysan marka ilmaha yararka marka see la yeela ilmaha yararka waa islayska celinaa ayaga laftirkooda waa layska celinayaa marka gadaalaa la marsiinaya nacam waana ku baranayaanoo tarbiyayba u noqonay nacam haddii marka laga baqaayo ilmuhu inay meel xun iyo markaas ay ku dhacaan iyo kalena waa layska xambaarsan karaa nebigaba caleyhi salaatu wassalaam umeyma binti abilcaas gabadhiisii yacni zaynab gabadhii ay dhashay umeyma la dhihi jiray ama umaama iyadoo yar ayaa nebigu asoo salaadii dadkii tujinayo oo salaadii ka bixinayo dadka ayuu kor u waday oo xambaarayo kor u qaadayey markuu sujuudayona waa iska dhigaaye markuu soo kacayna wuu soo xambaaranayo way banaanta waa la yeeli karaa taasoo kalena ilmahaagiina marka deb iyo kaagama dhacayaan salaadaadiina waxba uma dhin mayso oo nabiga caleyh isalaatu salaam sidaas waa yeelan diinku marka yani xaraj ma leh xaraj ma leh wasallaa salaatan maktuubatan wasallaa nabiga wou tukaday salaatan salaad ayuu tukaday maktuubatan oo farad ah fadama nabiga w isku soo ururiyey yadahu gacantiisu isku soo ururiyey sidii wax wax qabanayo oo kale saasoo kale falamaa sallaa markuu tukaday qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow axadatha fi salaati shay-un asxaabta aaday cilmiga nebiga u weydii jireen marka waxay dhaheen axadatha fi salaati salaadda ma waxaa kusoo cusboonaaday shay-un wax ma waxbaa salaaddii kusoo cusboonaaday qaala waxau yihi nebigu sala allahu caleyh waali wasalam laa maya ilaa ana shaydaana shaydaanaase araada waxuu doonay an yamura inuu maro beyna yadaya horteyda inuu maro shaydaan baa waxuu damco horteyda inuu maro riwaayaadka qaar waxay tilmaamayeen inuu mukulaal ama bisad oo kale inuu iska soo dhigay salaada nebiga inuu gooyo damcay fa khanaqtuhu waan ceejiyey buu yidhi marka waan marjiyey xataa intii wajadtu aan ka dareemay barda lisaanihi carabkiisa dhareerkiisa calaa yadii gacanteeda aan ka dareemay gacanteeda korkeeda aan ka dareemay waymullaahi ilaahay baaqi ahaanshadiisaan ku dhaaranay jiritaanka alla yani baaqi ahaanshada allaan ku dhaaranaya lowlaa maa sabaqanii haddii lowlaa maa haddii lala yahay sabaqanii oo igaga hormaray ilayhi kaa xaggiisa akhii walaalkay sulaymaan walaalkay sulaymaan wixii uu iiga hormaray haddii aanay jiri lahayn lartubida waa la xiri lahaa ilaa saariyatin baa lagu xiri lahaa tiir min sawaaril masjidi masjidka tiirarkiisa ka mid a xataa intii yadiifa bihi ay uga soo dulu ay kusoo warwareegaan wildaanu ahlilmadiinati madiine dadkeeda ilmahooda yaryar ilmaha caruurta yaryar ee reer madiina ilaa ay kusoo dawaafaan ay ku warwareegaan ay arkaan ku wareegteeyaan yani macnaha nabiga waxuu ka wadaa sala allahu caleyh waali wasalama shaydaankaas waan qabtay waa ceejiyey dhareerkiisii baan gacanta ka dareemay ilaa aan ka dareemay haddii walaalkay sulaymaan duca ou hore u hormarsaday aanay jiri lahaynna waxaan ku xiri lahaayo tiirkii masjidka tiirkiisa intaan ku xiro ayay ilmaha ilmaha yaryar ayaa fiirsan lahaa markaas ilmaha yaryar ee reer madiine ayaa fiirsan lahaa dacwadaas marka waa maxay waa hadalka uu yiriyo qaala rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi rabbi kfir lii wahablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi ilaahw idii dembi dhaaf waxaadna ii hidaysaa mulki aniga gadaashay aan qofna u habboonayn nabiyullaahi sulaymaan jinnigaa loo sakhiray jinnigu ku shaqayn jiray waa u xirxirnaa jireen jinnigaa loo sakhiray marka nabigii wuxuu leeyay sala allahu caleyh waali wasalama ducadaas nabi sulaymaan uu yidhi aniga axad iga dambeeyo mulki aanuunan helin ilaahu isii taas haddaysan jiri lahayn saasan samayn lahayo laakiin maadaama ay taas jirtay waa iska daynay jinniga isagaa loo sakhiray marka xadiidkan marka waxaa laga qaataa dhowr waxyaaboodba awalan jinniga jiritaankiisa u daliil maxaa yeele nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay shaydaankii shaydaanku jinni marka la yiraahdana jinnigu waa caam ibliis wuxuu dhaloo dhan waa ka farcamay waa jinni jinniga marka waxu u qaybsamaa gaal iyo muslim kan gaalka ah shayaadiina la yirahda shaydaankaas alla jinniga muslimkaa shaydaan lama dhaho isaga haddii mar shaydaan la sheego jinniga gaalka ah loo jeedaa soo ma kasin jinniga marka waxaa laga qaadanaa oo kale marka jiritaanka jinniga maxaa yeele nabiga caleyh salatu salam wuxuu tilmaamay waa qabtay waa xiri lahaay marka inuu jinniga horta u jiro waxaa kaloo laga qaadanaya jinniga ma la arki karaa culammada in badan oo kamid a waxay leeyihin jinniga suuradii isaga jininimada lagu abuuray ma loo arki karo suuradiisi jininimo ma la arki karay leeyihin qaarkood waxaa u daliilay dhaheen qowluhu tacaala inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum ibliis iyo qabiilkiisa yacni dadka ka farcamay waxay idin arkaan meel idinka idnan ka arkaynin idinka ma arkaysaana le ayb marka qisadan marka maxaa la dhahayaa marka nebiga ilaa waa qabtaye culamada qaar waxay dhaheen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam jinnigii waxau iskaga soo dhigay xayawaan kale ama yacni suuradiibuu bedeshay saasuu ku qabtay marka inuu jinni yahana waa loo sheega isaga qaarkoodna waxay leeyihin maya oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam isaga waa arki karay jinniga jinni ahaan nebiga waa u arki karay laakiin khayru alambiyaa waxaan ambiye ahayn jinni suuradiisa ma ku arki karaan jinniga suuradiisa nebi unbaa ku arki karaa saasay dhahayaan qaarkood nawowi bal imaamu nawowi isaga wuxuu leeyahay jinniga suuradii lagu abuuray iyo habkii loo abuuray waa lagu arki karaa nebi baa arki kara hayruhuna waa arki karaa ayuu leeyahay xadiidkaanu u deliishanaa marka amaa aayadda wuxuu dhahaa inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum waxaa laga wadaa buu leey sida badan sida badan jinni ma la arko laakiin way dhici kartaa mar ama laba in la arki karo qof ilaahay karaamo inuu uga dhigo waa suurtagaloo dhahay nawowisaasuu ku tegey qaarkood culammadana waxay yidhahdeen ma suuradiisa lagu arki maayo calaa kulli xaal nabiga caleyhi isalaatu wasalaam inuu arkay unbaa hadda halkan ka cad ayb faman istidaaca markaa qofkii awoodo allaa yaxuula inuunan kala dhexgelin beynahu isaga iyo beyna alqiblati iyo qiblada axadun axad inuusan kala dhexgelin qofkii awoodo falyafcal ha sameeyo isaga iyo qibladiisa yani isaga sutradiisii waaye inaan lakala dhex qofna uusan kala dhexgelin qofkii awoodi karo ha sameeyo inaan lakala dhexgelin qabo qofka iska celi wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanaayo ilaa shayin oo u tukanaayo wax yasturuhu asturaayo min annaasi dadka ka asturaayo sutra hadduu u tukanayo fa araada axadun qof uu doono an yajtaaza inuu gudbo beyna yadayhi isaga hortiisa falyadfac ha riixo fii naxrihi dhuunta haka riixo falyadfac ha riixo fii naxrihi yani dhuuntiisa dhuunta haka riixo walyadra hana iska celiyo mastidaaca intuu awoodayo o fii riwaayatin falyamnachu ha celiyo maratayni laba jeer fain abaa hadduu diido falyuqaatilhu hala dagaalamo fainamaa huwa shaydaanun maxaa yeele qofkaas waa shaydaan waa shaydaan ulinsi bukhaari muslim baa soo saaray xadiidkan wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray low yaclamu lmaaru midka maraayo hadduu ogaan lahaa beyna yaday lmusallii kan tukanayo hortiisa midka hor marayo hadduu ogaan lahaa maadaa calayhi waxa korkiisa ah oo dembi ah waxa korkiisa dembi ah hadduu ogaan lahaa lakaana an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan inuu istaagaa khayran mid uga khayr badan ahaan lahayd lahu isaga uga khayr badan min an yamura inuu maro beyna yadayhi qof tukanayo hortiisa wuxuu leeyahy qofka qof tukanayo hor maraayo dembiga halkaa ka haleelayo hadduu ogaan haddii yacnii uu yacnii uu ogaan lahaa waxaa uga fiicnaan lahayd inuu afartan iska taagnaado afartanku marka afartan maalmooda afartan sano miya afartan bilood miya allah aclam afartan maalmood ugu yaraan kasoo qaad afartan maalmood meel inaa iska taagnaato waa dhib iyo culays aad u daran waa iyo darar badan waa kaasaa ka sahlan marka inaa qof tukanayo hormarto halkaas marka waxaa laga qaadanaya qofka tukanayo in la hormaraa inay yacni nahyi in la reebay marka saa darteed adig qof marka sutra leh inaad iska hormarto waa inaad iska ilaaliso dembi baa ku gaarayo waa dembi ayaa halkaas kaasoo gaarayo marka waa inaad iska ilaaliso maa yaqdacu salaata salaada waxa gooyo salaada waxa gooyo wuxuu ka wadaa waxyaabaha salaada buriyo waxyaaba hadday ku hormaraan sutradii baabkan oo calaaqa laleeyahay waxaa weyaan haddii waxyaaba hadday ku hormaraan adiga sutradaada inta udhexaysa hadday maraan salaada ay kaa burayso culamada intooda badan laakiin waxay dhahayaan salaada ma jebaysee laguma soo celinaye ajarkii salaada ayaa nuqsaamayo labadaas ayay ku kala sheegaan wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray yaqdacu salaata arajuli qofka salaadiisa waxaa gooyo idaa lam yakun haddaanay ahayn beyna yaday hortiisa ka aakhirati raxli raxliga geela yacnii qoriga geela kor laga saaro meeshiisa dambe wax la eg haddaynan hortiisa oolin oo sutro aanay u ahayn salaadiisa waxaa ka goynayo almar'atu haweeneyda alxaa'idu qaangaarka ah alxaa'id hadda waxaa maaha ma laga wado haweenta markaas xaydka qabta ma laga wado markay ku hormaraysa inay xayd qabta ma ahan shardiga almar'atu alxaa'id waxaa weyn haween xayd gaartay waay haween gaartay xayd gaartay aa laga wada qaangaara un laga wadan almar'atu alxaa'id haween qaangaara waalximaaru dameerkii baa gooyo waalkalbul aswadu iyo eyga madow eyga midka madow al aswad ereyga marka tilmaamtan madowga saameynay xukunka ku leedahay eygu hadduu madow yahayna salaadda waa gooyna hadduuna madoobeynna ma gooynayo allahu aclam marka xikmada ku jirto kulliy inuu shaydaan yahaa la sheega shaydaankuna inta badan wuxuu isku ekaysiyaa ey madow nabigu caleyhi salatu slam sida tilmaamsaas amaa dadka caqlaaniyiinta oo ayagu nusuusta aan saa ugu aaba yeelin oo caqligooda un ka fiirsado waxay leeyihiin ey madow haddii lasoo qabto la qalo korkiisa la fiiriyo waxay ku leeyihin ey kaloo cad haddaad soo qabato jeexdo oad gudihiisa fiirisid organiskiisa hoose haddaad fiirisid same way kuwa isku mid ay kuleeyihin marka maxaa eyga madow waa shaydaan maxaa loo dhahaya dhahayaan waxaad caqlaaninimo waa caqlaaninimo lama raba shareecadu macnawiyaad badanay ka waramaysaa nacam ilaahi eyga madow abuuray oo kan cad abuuray oo caalamkao dhan abuuray isagaa wuxuu leeyahy kan shaydaan waa marka waa inaad iska rumaysa maa nebigu wuxuu yiri wax alla yiriyo kale waa waa xugun alloo kale waa soo maa wuxuu nabiga sheegay sala allahu aleyh waali wasalama waa xugun ilaahi ilaahi subxana wataala xaggiisa taala qaala abuder waxa uu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow maa baalul aswadi eyga madow xaalkiisu waa max min alaxmari uu uga duwan yahay kan guduudan fa qaala waxau yidhi alkalbu laswadu eyga madow shaydaanun shaydaan weeyaan muslim baa xadiidkaas soo saaray saddexdan waxyaabood marka culummada eyga madow waxaad moodaa badankood inuu salaada goynayo waa qabaan laakiin dameerka iyo haweenta iyaa khilaaf badan laga keenkeenayo caaisha iyo imaam axmed iyo imaam axmed laba riwaayo uu leeyahay marna waa ka istaagay marna inaysan goyneynin buu sheegay qolooyinka marka iyagu caaisha haween ma goynaysa dhahayo salaada haweenta ma goynaysa kuwa dhahayaan waxay deliishanayaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam caaisha oo hortiisa jeefto ayuu salaada tukanaya laakiin waxaa lagu jawaabay annaga waxaan ka hadlaynaa marid hormaridaa laga hadlaa nacam qof hortaada ku gudban oo jeefana ma ku hormarin adiga soo ma garan waxaa laga hadlaa waa low yaclamu almaaru idaa mara idaa lam yakun bayna yaday ka aakhirati raxli almar'atu alxaa'id walximaaru walkalbu alaswad yani hadday maraan waa hortaada caaishana markay nebiga markay jiiftay waxaa weyaan ma maraynin iyada meesha inay martay ma cadda inay martay lama sheegin bal waxaa xadiidka uu tilmaamaya inay meesha ku gudbanayd oy jiiftay keliya marna lugta laabanaysa marna fidsanaysa ayb dameerkana waxaa loo deliishadaa ibn cabaas radia allahu canhuma ayaa wuxuu leeyahay dameer dhadig ah ayaan saarnaay anoo qaangaarka ku dhow nebigu waa tukanayey marka sufuuftii ayaan soo dhex maray sufuuftii dhexdoodii baan soo dhex maray markaasaan dameertiina waa iska deeyey buu yiri salaadii baan galay taa iyadana waxaa la yidhi nebiga iyo asxaabtiisaa wada tukanayeen isaguna sufuuftiiba u dhex maray ee maahana sutradii nebiga iyo asaga ma kala dhex marin nebigii sutradiisa ma kala dhex marin saa darteed sutra maba jebininba ma hormarinba sutra maba uusan hormarin marka calaa kulli xaal xadiidka saddexdan uu tilmaamayba salaada waa goynayaan sida raajixa ah ee markaa saxiixa asala marka goyntaasuna in lagu macneeyo ama salaaddii waa buraysaa la yidhaahdo ibdaal ama in lagu macneeyo ajrigii baa nuqsaamayo salaadii lasoo celin maayo labadaba jumhuurtu sida dambey qabaan culamada badankood alsalaatu tujaaha alqabri salaad qabriga xaggiisa loo tukado wa kaana nebigu wuxuu aha sala allahu aleyh ali wasalama yanhaa inuu reebaya can isalaati salaad tujaaha alqabri qabri xaggiisa loo tukanayo fayaquulu wuxuu dhihi jiray laa tusalluu ila alqubuuri qubuurta ha u tukanina walaa tajlisuu caleyha hana ku fariisanina qubuurta in lagu fariista lama ogola culamada qaara waxay ku fasirayaan imaam maalik ee laga soo guuriyaa walaa tajlisuu caleyha qubuurta ha ku fariisanina waxaa laga wadaa saxaro iyo kaadi ha ugu fariisanina ha ku saxarooninina ha ku kaadinina laga wadaa buu leeyahy laakiin sidaas saxiix ma aha ha ku fariisanina fadhigan caadiga ah la diidaa haddii fadhigan caadiga la diidayna dee in lagu saxaroodo waa kasii daran tahay nacam sooma kasi waxaana ku tusaaya axaadiidta qaarkood baa ku tusaysa saas in laga wado ayb laa tusalluu ila alqubuuri qubuurta ha u tukanina xaggeeda qubuur xaggeeda marka in loo tukado waa karaahatu taxriim xaaraam waay nacam ayb karaaha markaan leeyahay waa laga fiican yahay ma ah waa taxriim xaaraam waay nacam sababta marka qubuur in loo tukado xaggooda loogu jeesto loo reebay waa maxay waxa weeyaan waa sadu dariica darteed inaan hadhow la caabudin qubuurtan maxaa yeele qubuuraha in lagu fidnoobaayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam baa noo sheegay oo waxa uu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigeyga sanam la caabudo ha ka dhigin lacana allaahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaaihi masaajid ambiyadooda qubuurtoodii bay masaajid ka dhigteen allaha lacnado ayuu yidhi waxaa kaloo tilmaamay nebiga sal alla ly salam waxyaabahaas marka bal shirkiga asalkiisii horeba wuxuu ka yimid dad saalixiin ahayoo lagu fidnoobay marka saa darteed qubuurta inaanb qabrina marka waxaa weeyaan masaajidna allah lagu caabudaa qabrina waa hadduu qofka ku duugan meeshaas oo muslim yahayna waa isagaa loogu duceeyamarka masaajidkii iyo qabri in laysdhex keeno sharciga islaamka ma ku banaano bal dadka kuwa ugu cadaabka daran waxaa ka mid a dadka masaajidda qubuurta ka dhiso intaas marka wuxuu uga soo hadlay wixii salaadii marka sutradii iyo wixii markaa iyo waxyaabihii ku tacalluqay anniyatu niyadii halkan marka wuxuu ka gelayaa niyadii ayuu halkaa ka bilaabay arkaantii marka dabcan niyada ugu horeyso wa kaana sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ah yaquulu inuu dhahayo inama alacmaalu inamaa wax kale maani alacmaalu acmaasha acmaashu dadku samaysanayaan oy alle ugu dhowaanayaan binniyaati niyada ayaa laga fiiriyaa ama binniyaati inama alacmaalu acmaasha binniyaati niyaday ku ansaxdaa niyada ayaa camalku ku ansaxayaa haddii niyadaadu ay xun tahay oo ilaahay aadan ba niyooninba aslanba amaba waa niyootay laakiin ilaahay keyrkiisa aad u niyootay waxaas dhan niyadaada qaldan oo khariban marka niyada culummada laba si waa uga hadlaan marka marna waxaa looga hadlaa macna alikhlaas war niyadaada samey haddii lagu yidhaha niyadaada wanaaji macnaha ikhlaas samey salaadda marka markaad tukanaysid niyada marka waxay kulminaya laba macno macno waxaa weeyaan ilaahay darti u tuko macnaha labaaday kulminaysa waxa ay tahay qalbigaaga waxaa ku soo xaadirisaa camalkan aad samaynayso niyadaada soo geli faa'iidada niyada ay leedahay waa maxay salaada waxay faa'iidada ay leedahay waxaa weeyaan salaada faradka ah iyo midda sunnada ah niyadaa lagu kala soocaa oo niyada unbaa ayaa kala soocaya salaada marka salaadaha faradka ana niyadaa lagu kala soocaa duhur iyo subax iyo cisho niyada unbaad ku kala soocaysaa niyada booskeedana niyada booskeedana waxaa weeyaan waa waa qalbiga niyada maxalkeeda iyo meesha wax laga niyeystaa qalbiga marka in lagu dhawaaqaa niyadu uma baahna waa bidco maxaa yel nabiga caleyh isalaatu wasalaam inta uu salaada tukan jiray hal marna lagama hayo inuu niyo ku dhawaaqay ayb in badanoo dadkana waswaasayba u keentay waana layska dhaafaa marka niyadaas marka iyaga laftirkooda kutubaha furuucda qaarkood waxayba ku leeyihiin hadaa haddaad qalbiga ka niyeysato mathalan inaad duhur tukanayso waktiguna uu yahay wakti duhur afkana aad uga dhawaaqdo inaad cisho tukanayso kan qalbigaa la raacayay leeyihin hada haddii qalbiga la raacayo afka aan marnaada tixgelin ousan hayn maxaa dadka loogu dhibaa marka in dadka lagu dhibaa soo qalad ma noqonaysa marmarka qofku marka inuu markuu salaada gelaayo masalada niyada marka inaan lagula fududaysanin qalbiga inuu kusoo xaadiriyo salaada farad inay tahay salaada uu tukanayo nooceeda iyo inay farad tahay labadaas inuu qalbiga ku xaadiriyo nacam dabcan inay qalad tahay inay adaa tahay iyo iyado saas uma sii weyna nacam labadaas unbaa ugu muhiimsan inuu qalbiga marka u geliyo bacdi naas marka ayagu niyada dhibka ay ka qabaan waxaa weeyaan waxay kuleeyihiin qaarkood marka aad niyada niyoonayso waxaa lagaa rabaayay kuleeyihin inaad qalbiga soo gelisid ka bilaaw min allaahu akbarta ilaa iyo ka bilaaw allaahu akbarta ilaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullah inta arkaan inta rugni ee salaada ku jirto waa in qalbigaaga marka ku soo xaadiriso soo gelisid iyaynan kaa fakanin allahu akbar markiiba hore ka dheh wax marka mustaxiil ah isku diraa wax yani shibi mustaxiil waa waxaasoo kale walidaalika maantana waxaa arkaya inay maanta dhan gacanta saas dhahayaan salaaddii ku laabanayan ku laabanayan ku laabanayan maxaa yeele waxuu rabaa salaada toddoba iyo tobanka rugni ama siddeed iyo tobanka rugni inuu qalbigiis hal mar soo geliyo waxaan wax ilaahay kugu addoonsao kugu dhibay ma aha waxaa lagaa rabaa keliya salaadda aad dukanaysid nooceeda inay farad tahay bes haddaa intaa la timaado allahu akbar soo ma garan wakaana sala allahu alayh ali wasalam yaquulu wuxuu dhihi jiray inama alacmaalu biniyaati acmaasha waxay ku ansaxdaa niyada ama laga fiiriyaaba niyada wa inamaa wax kale maanay likulli mri'in qof kastaahi maana waa wuxuu niyeystay ayuu leeyahay marka niyadaada ajrigaaga niyadaaduu la egyahay waxaa laga yaabaa laba qof oo salaadii tukatay midna inuu ka ajir badan yahay kan kale niyada darteed marka ajrigaagu niyaduu la egyahay waxa ku ansaxaayana niyadaada unbay ku xiran tahay nacam hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam